adeer kowda luuliyo waa maalin runtii kamida maalmihii isticmaalkii reer yurub gobol kamida gobollada soomaaliya uu ka qaatay xorriyadiisa sida gobolkii maarata koonfurta talyaani gumaysanayay ay dadka soomaaliyeed ee koonfurta maarata xorriyadooda qaateen waa maalin runtii qiimo badan waa maalin taariikhi ah waa maalin dadka soomaaliyeed oo dhan maarata ku weyn waa runtii aada iyo aad baan ku hambalyeynayaa dadka soomaaliyeed gobolka banaadir iyo dadka soomaaliyeed ee koonfurta koonfurta soomaaliya oo dhan iyo soomaalida kaleba waan aada baan u hambalyeynayaa
waaya boqor maxamed jaamac toddobaadka xorriyadda iyadoo lagu gudi jiro lix iyo labaatanka juun waxay ahayd markii gobollada waqooyi gumaysihii ingiriiska ay xorriyadda ka qaateen sidoo kale toddoba iyo labaatanka juun iyana waa tan jabuuti caawa oo iyana la filayo kowda luulyo waa ti gobollada koofureed iyo weliba israac labada gobol marka arintan israaca labada gobol iyo xornimada koonfurta bal maxay uga dhigan tahay baad leedahay dadyowga soomaaliyeed
horta lix iyo labaatankii joogmida halkaan joognay sidii looga dabaaldegay lix iyo labaatanka juun gobolka banaadir runtii waxaa yar ka muuqanaysa inuu ka duwanaa sidii oo sanadihii hore inuu aada uga duwanaa oo heer ka hooseeya lagu qaabilin ayaa runtii aan maaragtay dareemayay marka sababtana waxaa kulley ka jawaabi doonta cidda maaragtay arrin qabanqaabadaas iyo hawsha abaabilkeeda lahayd laakiin waxaa si weyn aan loo dareemayay inuu heerkii ka hooseeyey heerkii maaragtay hore oo sanadihii u dambeeyey maaragtay lix iyo labaatanka juun loogu dabaaldegayay boqolkiiba maaragtay konton ayuu ka hooseeyey marka taas waxay daaran tahay de isbedel siyaasadeed oo muuqda iyo waxay maaragtay daaran tahay waa la arki doonaa laakiin shacabka somalilandna waan ugu hambalyeynayaa lix iyo labaatanka juun shacabka reer koonfureedna waan ugu hambalyeynayaa koodaluriyo ummada soomaaliyeedna dhammaanteed jabuutina waan ugu hambalyeynayaa maalinta iyaguna ay xarimada toddobiyo labaatankii xarimada qaateen waan ugu hambalyeynayaa ummada soomaaliyeedna dhammaanteed meelay joogaanba waan ugu hambalyeynayaa xarimada gobollo soomaaliyeed ka dhalatay ee laga qaatay ee calan soomaaliyeed laga taagay waan ugu hambalyeynayaa taas waa taas kii midnimo iyo xilligaas xaqiiqatan waxaa iska cad soomaalidu meel kastoo la jooga loogu yahay in ay waxqaldameen lixdankii sidii qaabkii midnimada iyo wadadii sidii ay noqotayna ay runtii ay keentay wado khaldan ay wax mareen aan loo baahnayn marka haddii wax xumaadaanna dee waxaa kule in dib laga toosiiyo waa muhiim in wadadii qaldamta lagu sii socdo sax maaha marka waxaan rajaynayaa iyadoo soomaali ay soomaali tahay xilligaana ay wax qaldameen meesha loo tiriyo inay wax ka qaldameenna ay koonfur ahayd waxaan aada u rajaynayaa in sida ay wax ku saxmi karaan ay tahay in somaliland aan la isku dayin in iyadoo qaladkaa hore jiray oo soo bilaabmay lixdankii intii ka dambaysana soo socday ilaa iyo maantadan aan joogno soo gaaray iyo burgu waxaasoo dhan saamayn ku leh inaan la isku dayin in maaragtay dooritaankooda maaragtay la ishortaago oo la caburiyo waxaan aaminsanahay in somaliland la ictiraafo soomaalidu ay niyada ismurdasinsanada u wada hadasho waxaan aaminsanahay oo somalilan israaf la siiyo oo soomaalidu ay niyad wanaagsan ku qaabilaan waxaan aaminsanahay in la midoobi karo oo taasi aanay noqonayn mid taabad isu gudubta midooda soomaaliyeed markaana furan tahay wado loo maro midooda oo weliba waxaan aaminsanahay inay somalilan ka iman karto oo somalilan odhan karto meer haddii aynu leenaa ixtiraafay oo waxaynu doonana helay soomaalinimadii aynu berigii hore doonayna weli halkii bay taagantay dhibaatadeedii aan maantana soomaalidii isla doonno inay taas maaragtay odhan karaan ayaan aaminsanahay haddii aan maaragtay siyaasada laga daayo xumaynta iyo maaragtay qalqaloocinta laga daayo sidaas ayaan ku kalsoonahay jabuuti dee wadada soomaaliyeed xilligii hore waxa ay ku jireen heshiiska ku jirtay jabuutina inay la soo midoodo labadan laakiin markii wax khaldameen jabuuti maaragtay gaarkeedii bay isu taagtay mid gaar isu taagtayna wax ay xumaad soomaali ka xumaysa ma jirto waxay tartiin mooyaane iyo walaag mooyaane marka waan rajaynayaa in ay halka u qaba ay halka sidaa u bilaaban karaan jabuuti somalilan soomaaliya intuba ay midoobi karaan baan aaminsanahay haddii la helo dad siyaasadda u bisil oo leaders la helo dadka u bisleeya soomaalinimada iyo wadaniyada iyo waxay soo ahaanta maantana taa laga shaqeeyo lagu jaan qaado sidaas ayaan aaminsanahay waxyaabaha caadifada ah aan waxba tarayn dagaalka iyo waraada iyo sikala fogaashaha keenayana in laga fogaado sidii arrintii si kenya ka dhacday oo ninkii maaragtay safiirka soomaaliya kenya u joogay uu sameeyey oo dartan loohan jiray uu sameeyey oo ka kacay shirkii markufaarka nin walaalkiisa somalilaana waxaa doonay dee dal bay joogeen shisheeyeen aan nahayn soomaaliya labaduba markuu walaalkii oo calankiisa hayso soo gala isaguna la fadhiiso idhaahdo wala walaal iska warramo labada walaal hal meel miis wada fadhiistaan ayaa uga qurux badnayd inuu maaragtay si taco oo muujiyo dareen maaragtay wax kala fogeynaya ama maaragtay keenaya maaragtay xoogaha maaragtay maxay keenaya inuu shirka baxo sidaas baa horta aniga aan aaminsana inay uga qurux badnayd welina aan kama hadal dowladan iyo maaragtay koonfurta iyo siyaasiyiinta kama arrintaas kama hadal marka haddii arrinta marka sidaa dee loo cunsureeyona way sii fogaanaysa way xumaanaysaa oo waa xoogaa maaragtay waxa niyajud baa ka dhalanaya haddii niyad wanaagsan lagu shaqeeyana soomaali waa waa soomaali waa walaalo sidii ay hore isugu baahnaan waa isu baahan yihiin marka koonfurta inay ka fikirto inta danahooda ka shaqeeyaan inay somaliland xora oo ixtiraaf haysata ma iyagu u tagaan oo idhahdaan annaga maanta midnimadii calankii keena midnimadii wadna wax alla waxay ku jabantahay mana mana mana diidaya sabuutina la idhaahdo sabuuti xoogeena iyo awoodda soomaaliyeed baasaa ku waa waa waa waa waa lakin waa arrin u baahan leader siyaasiyadeed waa u baahan oo maaragtay wax hogaaminta waa arrin u baahan aad baa umahadsan watahay ugu dambeyntii boqor maxamed jaamac maadaama aad ka mid tahay salaadiinta iyo weliba boqorada somalilan haddana adigu aad aad u talin jirtay in labada dhinac koonfurta iyo waqooyiga midnimada iyo wadajirka ay ilaaliyaan xilligan sababta keenaysa inaad ku baaqdeen somalilan goor istaageeda la aqoonsado maxay tahay
waxaa horta adeera waxa weeyaan horta waxay u baahan yihiin khibrad iyo waayo aragnimo aniga hadda halkan waxaan joogay toban sano ku dhawaad ayaan joogay dowladii shariif baan joogay kii xasan sheekh baan joogay xilligii hore kii farmaantan joogay ilaa maanta waa aniga waan joogaa wax badan baan xoogagaan u ahay waxaan badan baan ogahay oo xitaa dadka waqooyi somalilan jooga aan eegeyn baan ogahay oo xoogaan u ahay waxaan ogahay halka maaragtay bisaylka siyaasadeed joogo waxaan ogahay siyaasiyiinta koonfurta iyo aragtidooda iyo hogaamintooda iyo heerka maanta maaragtay ay joogaan waxaan ogahay soomaaliya iyo waxyaabaha ka jira iyo qaabka maaragtay duruufaha ku xeeran oo koonfurtii soomaaliya oo kala aan u arko inay kala qaybsan tahay leh madax maamulo leh madaxweyneyaal madaxweyneyaashaas oo runtii u dhisan nooc haddana usii dhisan ay adag tahay in laga soo maaragtay noqdo ama laga soo celiyo ay adag tahay taas waa caqabad haysata mar kasta xukuumadda ee soomaaliya haysata waana caqabad u baahan in laga gudbo tan kale waxa iyadana muhiima waxaa jira distoor distoor distoorku waa kumeelgaar buu hadda yahay distoorka kumeelgaarka ah waxaa soomaaliya muhiima in kumeelgaarka laga saaro sidaas haddii aan kumeelgaarka laga saarin doorasho un maaminkood weligood ma geli karaan hataa afartanka sano laba kun afartanka ma dhici karto distoorkaas soomaaliya laan qayb kuma aha wax kama qorin wakiil kuma leh fikir lagama weydiin waa caqabad kale oo distoorkan caqabad ku ah marka waa arrimahaas oo dhan waa arrimo u baahan in la xaliyo oo xagga koonfurta laga xaliyo oo laga shaqeeyo marka kuwaan sheegay iyo kuwa badan oo kalaa jira waxaa haddana koonfurta ay yidhahda waxaanu qaadanay federaal federaalku waa maamul gobolka lixda madaxweyne maanta soomaaliya ay leedahay oo khilaafkeeda iyo iyaga arrimahooda aynu la socono somaliland kama jiro marka nidaamka federaalka ma jiro nidaam xisbiyo badan oo isdoorashaa ka jira waa somaliland waa midaysan yihiin mare madaxweyneyaal badan hal madaxweyne iyo hal madaxweyne ku-xigeen bay leeyihiin marka sistamkiibaa kala fogaaday oo sistamkii in la soxo oo weliba xaggan koonfurta sistamkii la soxo oo wax laga bedelo qaabkan waxaan federaalka lagu sheegay maamul goleedya madaxweyneyaashan iyaguna siman hadii gorayn dowladii dhexeys haystaan waxa weeyaan waa arrimo u baahan horta koonfur in maaragtay dowladda koonfurta dowladda ay wax ka qabato marka caqabadahaasoo jira siinaba suuragal uma aha in wada hadallo midhadhamaan iyo in midnimo lagu soo dhawaado iyo sababta tahay wado loo marayaba waa isku xiran tahay aniga xooglaalla waanahay siyaasiyiinta halkan iyo ragga maaragtay kuraasta ku fadhiisanayana in badan baan la kulmay weliba waxna aan ka weydiiyey arrimahaas haddeer mar danbaan ka hadli doona haddii ilahay ka dhigo marka waxa taas oo jirta awgeed waxaa u muuqata soomaaliya inay weli muddo badan waqti badan rafanayso marka in weligeed marka beelays haysto oo si maaragtay naxda abuuraysa somalilandna loo haysto wax dan oo soomaaliya ugu jiraa ma jirto waa kala fogaanaysaa waxaan sidan hadda maanta u leeyahay oo ugu talinayaa in soomaaliya isku soo dhawaato baan sidaan ugu talinaya somalilan oo maaragtay in la ictiraafto oo weliba soomaaliya ictiraaftana walaalnimay soo kordhinaysaa iyo isku soo dhawaan iyo in waqt maalin maalmaha kamid ah soomaaliya oo dhimi midooba ayay soo kordhinaya soo kordhinmayso in sidaa lagu kala dhaqaaqay soo kordhinmayso marka sidaas baan ulahay anigoo halkan xogogaar ah xaggaana xogogaar ah weliba tobankii sana u dambeeyey xogogaal aada u badan iyo khibrad iyo badan halkan maaragtay aan maaragtay ogaar u ah iyo waxyaabaha ka jira aan qodobo badan kasoo taataabtay marka taas ayaan u leeyahay anigu waxaan keliya aan ka fikirayaana waa sida soomaalinimada ay ku jirto danteedu ayaan ka fikiraya anigoo maaragtay aan dhinacna weliba garabka saaray